barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada afar iyo tobanka maarso sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro hal abuur ganacsi oo dhinaca online-ka ah ka hirgeliyey magaalada nairobi ganacsigan ka shaqeeya waxaaweye electronic guud ahaan qaabkan u shaqeynana waxaaweeye waxaan ku gadnaa alaabaha noocyaha kala duwan onlinekan ku iibinaa innagoo markaa meelaha aan ku gadna ay yihiin social mediaga ama website kaalimihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka iyaga maanta
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka jabaan yoshihiide suga ayaa lagu wadaa in bilowga bisha abriil ee soo aadan uu magaaladan washington kula kulma madaxweynaha maraykanka jo biden isagaoo noqon doona hogaamiyihii ugu horreeyey oo ajnebi ah oo biden si foolka fool ah uga qaabila aqalka cad warbaahinta jabaan ayaa axadda maanta ah ku warantay in labada hogaamiye la filayo in ay ku heshiiyaan sii xoojinta xiriirka wadaagtinimo ee labada wadan iyo xaqiijinta amniga marinbiyoodyada ku yaala badweynta hindiya iyo tan basifiga ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinsa abi ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyey oo ajnebi ah oo la kulmay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxyar kadib markii loo dhaariyey xilka kadib doorashadii madaxtinimada ee sanadkii labada kun lix iyo tobank
kusoo dhowaada markana dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey khadar maxamuud xareed
ganacsiga ayaa ka mid ah halabuurka uu eebbe hibada u siiyey bulshada soomaalida gaar ahaana dhallinyarada ayaa meelaha ay soomaalidu ku nooshahay lagu arkaa iyagoo door muhiim ah ka qaadanaya ganacsiga kala duwan ee ay bulshada soomaalidu ay ku lug leedahay magaalada nairobi oo xarun u ah waddamada bariga afrika ayaa ka mid ah meelaha ay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay ka hirgeliyeen halabuuro kala duwan oo dhanka ganacsiga ah waxaana ganacsiga sannadihii lasoo dhaafay ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ku soo kordhiyeen suuqyada magaalada nairobi ka mid a ganacsiga suuqa onlineka kaasoo ah ganacsi ay macaamiishu ka soo dalbadaan khadka onlineka kadibna iyagoo guryahooda ama goobahooda shaqada jooga la gaarsiiyo adeegii ay soo dalbadeen dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah cabdifataax iimaan shafad oo isagu ka shaqeeya suuqa onlineka iyo cabdiraxmaan maxamed muxumed oo isagana ka mid a dhallinyarada ka shaqaysata ganacsiga suuqa islii ee magaalada nairobi labaduba waxay igala qaybgalayaan barnaamijka hibada iyo halabuurka kusoo dhowaada barnaamijka marka hore cabdiraxmaan haddaan ugu horeyn kugu bilaabo ka waran bal dhallinyarada ee ganacsiga ku jira ee islii nairobi islii halabuurada ay soo kordhiyeen iyo ganacsiga iyo sida ay u shaqaystaan aada iyo aad baad umahadsan tahay khadar dhallinyartu runtii ganacsigu waxaa weeye wax oo ganacsiga casriyeysan iyo kii hore marka markii si loo fiirsho dhallinyarada soomaaliyeed waa dad aada u firfircoon waxyaalo badan sameeya dadkan kale ee qoomiyadahayn la degannahayna ka firfircoon laakiin waxaan isleenahay waa niman dhaqdhaqaaq leh ganacsada inay wax soo saaraanna jecel waayo ninku hadduuba soo tooso aroortiina shaqo tago waa nin wax soo saar leh marka waxaa weeye waxaan isdhihi karaa hadda dadka macquulgalka ah boqolkiiba hadda toddobaatan iyo shan dhalinyarta xaafadda islii waa nin u kal laha maxaan ku dhahaaye shaqo iyo weliba inuu waxna barto marka waa dad waxaa weye saasa oo firfircoon weeye marka halabuurka ganacsiga ugu badan ee dhallinyarada maxaa ka mid ah runtii waxaa ka mid ah waxaa jira traditional business la yidhaahdo oo sidii caadiga ahayd maaragtay dharkii iyo sidoo ama maqaaxi ha noqoto laakiin haddaad fiiriso islii waa meel aad iyo aad u dhaqdhaqaaq badan oo maxaanku dhahaayey dee bariga africa oo dhan ka adeegto marka dharkii iyo maqaaxiyaha iyo system noocaasan bay ku jiraan oo ii sheeg iska un traditional business ah marka saasaan odhan karaa qadarow anigu shakhsiyan cabdifitaax ahaan ganacsigan ka shaqeeya waxaaweeye electronic guud ahaan qaabkan u shaqeynana waxaaweeye waxaan ku gadnaa alaabaha noocyaha kala duwan onlinekan ku iibinaa inagoo markaa platformna ama meelaha aan ku gadna ay yihiin social mediaga ama website iyagoo micna aan ku helno kastamarada inta badan hadda isticmaalo aaladahan cusub ee casriga ah halkaabay dalabaadkooda ka dhiibtaan innagana waxaan u fududeynaa inaan adeegii ay dalbadeen aan guryahooda ugu geyno iyagoo aan guriga kasoo bixin ama maaragtay jaamka iyo gawaaridan maaragtay gaari aana soo raacin qofka inaan gurigiisa ugu adeegno isaguna uu lacagtii uu ku bixiyo ama online ku bixiyo marka ama aan kaash uga qaadno marka ganacsiga aan shakhsiyan ka shaqeeyo waa sidaa waxaanan isleeyahay waa fursad cid walbo ay ku dhiiran karto qofka uunan maaragtay ganacsi ku sameyn karo isdhexgalkana ku wanaagsan marka dabcan waa ganacsiga suuqa online-ka ka waran marka isbarbardhig markaa ku samey sidoo kale ganacsigii caadiga ahaa ee xarumaha la tagayay oo laga soo dukaamaysanayay iyo midkan online-ka maxay ku kala duwan yihiin qadarow midkaa kalena kama marna goobtaan ku shaqeyno kastamaradu way noogu yimaadaan ilaa haddaadan meel bartilmaameedsan aadan lahayn ganacsigaada inta badan ma soconayo midkan na waa mid hadda micnahasaan anugu isleeyahay xajiftaaxaan ama ayba tahayba hadda loo guurayo dadku dhan ay fahmayaan in ay ku adeegtaan online-ka wixii aada rabtay oo aad intaad dalbatid gurigaaga lagugu keenayo marka laba arrinba way way ku fiican tahay qofkiina wuxuu adiga wuxuu kuu noqona adiga maaragtay marka iyada wax ka iibinaya kastamar buu kuu noqoni is-aaminitaanna way dhiciyo wixii uu rabay uu dalbaday baad gurigiisa ugu geynaysaa marka waxaan isleeyahay kii horena lagama guurin kanna waa mid hadda loo guuriya in qofka uu ku dalbado gurigiisa wax alla wuxuu rabo looguna geeyo
markaad fiirisid labada suuq ee ka waran maxaa ay ku kala duwan yihiin
qadaroo labada suuq waxay ku kala duwan yihiin laga yaabaa qof adigu kaa micnaha capital markii la dhaco mise waxa uu markaa lacag kaa lacag badan inuu inuu jiro markii loo dhaho caadiga ee meesha lagugu imaanayo laakiin midka online-ka ah hadba ninba sida uu xirfadda ku shaqaysta ama u dadaal badan yahay yaa loogu kala badan yahay in lagu helo kastamarada haddaad adigu ku dadaal badan tahay oo aada xayisiintaada iyo sida aad ma aragtay mar walbo waxa cusub ee suuqa ku cusub aada u dhigtid meelaha online-ka ah ee aada wax ku iibisid yaad ku helaysaa kastamar way ka duwan tahay marka marka caadiga kastamarka uu kugu yimaado waxaa kaloo qadarow dhacda marar badan wax aanan micnaha adiga ku yaalin si aada og tahay halka micnaha laga helo ama adigu dhiilarka ama qofka toos u keeno uu kugu xiran yahay inaad ku gedisid online-kaaga qofki markuu dalabaadkii qaatana halkii u yaallay sheyga intaad ka qaadid aada ugu geynaysid gurigiisa marka mar walba waxaa fursad badan ganacsiga midka online-ka ka fursad badan midka kastamarka caadi kugu yimaada
waayahay cabdiraxmaan markaad fiirisid hal abuurka dhallinyarada ee ganacsiga ku jira ee nairobi gaar ahaana islii oo kale ka waran hal abuurkooda sidii u xoogan yahay hal abuurkooda ka waran intee ayuu gaarsiisan yahay
aada iyo aad baad mar kale u mahadsan tahay sida hadda cabdifitaax uu sheegay dhalinyaro badanoo waxaa jirta ganacsiga casriga ah damacdo inay ku biirto inkastoo uu caqabadiisana leeyahay haddana uu faa'iidadeedana leeyahay ganacsiga casriga marka waa ke midkan kan oo onlineka ama technologyga waxaa la yidhahdo maarata ii sheegay midiyaha iyo systemkan cusub la socda cabdifataax sii sheegay waxaa jirta for example adiga waxbaad haysaa ruuxa dukaanka kaa soo horjeeda isaguna joogaa wuu kaa lacag roon yahay ama waxaan isdhihi karaaba waxaa u yimaadeen maarata ii sheeg safar cusub baa u yimaad dee meeshantada haddii adigu markii hore aad maarata ii sheeg aad ruuxan uu shaati rabay oo uu ama shaatiyo ka qurqurux badan helo ama maarata ii sheeg waxyaalo kale iyo adduun maaratay cusub uu arko waxaa laga yaabaa ruuxii markaa dukaankaaga soo aaday inuuba maarata ii sheeg uu kudhaho warniyo kan ma hayo uu kan oo maarata wax badan oo meeshii uu ka helo waxaa dhacda markan uu onlineka isticmaalahayo kabuu geliyey kabihii baa la gadanayaa oo ruuxii inkastoo soomaalidu dad ay hadalka iyo dhegaysiga ku fiican ay tahay haddana markuu kabti geliyo ruuxanu kabtiba soo codsanaya kabtaasu meesha ku arkay kabihii unbuu qaadanaya laakiin taas markaa dee ama laba xabahay ama qol aad degan tahay ku gad oo maarata ka geli meesha aad maarata gelinaysay ama dukaan adiga kuu taallaa laakiin meeshaas waxaan isleeyahay haddaad dukaan leedahay haddaada lahaynba waa faa'iido ruuxaas u soo hoyatay haddii uu maarata ii sheeg inkastoo dadka kale inagaga badan yihiin haddii uu ii sheeg uu u helo shacab marka halkaas waxaan leeyahay faa'iida ayaa ku jirta adiga ganacsigaada waa sidee waa qaybtee qaybtee ka shaqaysa ganacsigaygu sidaan markii horeba sheegay waa ganacsigan iska caadiga ah oo maarata ii sheeg ganacsiga hore ah oo in wax la gado oo maarata sida un dharka iska normalka ah dukaan caadi a ii furan sidoo kale iyagana alaabaan soo dejinaa kaba iyo maarata wax noocaasa marka isaga laftirkiisu loolan buu u baahan yahay doorkankada haddii kaba qurqurux badan aad keento meel meeshana waxaa jirta iyada aan maarata koobiba moodi in lagaga soo bixiyo oo hindiya la yidhaahdo marka kabahaagii oon orijinaal ahayn unbuu ruux dhowr jeer kula warwareegay soo saari balse laakiin dee aan kabihii ahayn kabahaagii marka waa dhimanahayaan marka anigu waxaan ku jiraa ganacsiga oo iska caadiga oo traditionalka la yidhaahdo oo inaan uun maarata ii sheeg dhar retail iyo waxaa la yidhahaa tafaariikh iyo jimlaba waan gadnaa oo kala duwan marka laakiin haddana si kaleo waxoogaa yar casriyeysan baan ku gadnaayo meeshii uu dukaan weyn oo intii maarata ii sheeg holseelaha ama maarata jimle aad furto dadku kaa qaadanayeen ma aha ama aad ku xidhaysay waxaa jirta waan soo dejinaynaa dad baan kala siinaa marka marka saasaan anigu ku ganacsadaa marka idinkuna ma onlineka ku gadaan mise si caadiya maya annagu si caadi ahoo lugtaanu ku gadnaa dadka waanu tusnaa sambal baan qaadnaa marka dadkii baanu u geenaynaa kabahan aanu keennay ama surwaaladan aanu keennay ama wax adugu inaanu dadkii tusno kadibna waa la bartay oo muddo dhowr sanaan hadda saa kaga shaqaynayna marka intee wadamadee ka keentaan kasoo dhoofsataan
aniga turkiga turkiga unbaan ka keenaa wax waxa kale waa un iska maaratay carabahan iyo waxaan wey laakiin sida caadiga aniga kabaha waxa ugu badan ka ganacsan yahay kabahana turkigaan ka keenaa marka hal abuurka ah inaad turkiga ganacsi ka keensatid oo turkiga aad u safartid goormuu kugu dhashay ilaa goormaa ka shaqaynaysaa runtii anugu anoo arday ahaan businesska ku dhex jiray oo maaratay waalidka suuqlay ahaa markii dambeyn iskuulka bogeyna anugu dukaan laaban noqdayba marka isla markiiba waan la jaan qaaday haddana wixii dhannaaba anaa mas-uulka ahaba marka waxaa weeye muddo adugu ganacsi waxaan ku dhex jiraa muddo adugu toban sano ah laakiin wax gaara aniga ilaa afar sano weeye cabdi fataax marka laga hadlayo suuqa onlineka oo kale ka waran caqabadihiisa maxaa ka mid ah maxaa caqabada ah oo uu leeyahay caqabadaha uu leeyahay inta badan waxaa ka mid ah kastamarada aad wax ka iibinaysid ama aad la macaamilaysid waa dad aadan micnaha u aqoonin sida hadda aynu isku horfadhinoo kale waa qof aad onlineka ku kulanteen wax kaa dalbaday aad u geynaysid mararka qaar marka waxaa dhacdaa qolo tuuga ah ama maaragtay ii sheegay adigu aanan rabin inay wax iibsadaan se raba inay wax dhacaan inaad kulantaan marka caqabada marka ugu weyn waxaa weeyo in micnaha de wixii aad ay dalbadeen oo aynan dooneynin inay lacagtii bixiyaan in loo geeyo marka meeshaasna waxaa ka dhalato caqabada ka dhalato marka waxyaabaha siyaabaha aan oga hortagno waxaa ka mid ah qofka in laga helo marka hore sharciyadiisa qofka sharcigiisiyo dhamaystiran uu soo diro telefon numberka uu isticmaalo uu soo diro meesha goobta uu joogo oo rasmi ahna uu soo diro sidaa ayay marka inoogu fududaanaysa hadduu qofka wax fal aanan maaragta wanaagsaneyn uu sameeyo in lagu tixraaco oo loo isticmaalo laamaha amniga laakiin way yar tahay boqolkiiba boqolkiiba toban weye marka hal abuurkan inaad ka ganacsato suuqa onlineka goormaad bilowday
qadaro waxaan bilaabay adig muddo afar sano hadda laga joogo sida waktiga aad ku jirtid yayna noqonaysaa khibradda aada leedahay haddaad sanad ku jirto sanad khibrad la egumaad leedahay waqti waqtiga aad ka badan tahay khibradaada way badan tahay marka way jiraan dad fara badan oo waqtiyo badan ku jiray oo aan inagaba noo ah meel marjic aan u laabano ama role model se waxaan isleeyahay waa in haddeer la dhihi karo wax badab baan ku kala fahnay waan waan ku jirnaa hadda muddo afar sana marka faa'iidadiisa ka waran marka loo barbardhigo suuqii kale ee caadiga ahaa oo kale
qadarow faa'iidadiisa boqolkiiba boqol way ka fiican tahay sababta aan sidaa uleeyahayna waxaa weeyo qofka kastamarka ah ee lugta kugu yimid wuxuu noqonayaa kastamar meelo badan soo marmaray se waxaa dhacdo inta badan kastamaro aan muddo afar sano oo kale hadda aan macaamilaynay adeeg dalbanayay gurigooda lagu geenayay aanan weli is arkin physically aanan isku arkin laakiin ah kastamar iisheeg adeegooda ama adeega annaga aan siino ku qanacsan is-aaminitaanna ay dhexdeena ka dhacday oo wixii ay u baahdaan oo sax ah aan u geyno iyaguna ay baxsadaan iibkii ama wixii looga gaday markaa marka way ka faa'iida badan tahay kastamarka onlineka aad ku kulanteen marka loo barbadhigo midka lugta kugu yimid caqabada koowaad sidaan kuu sheegay marka hore midda ahaa markaad wixii oo originaala keento inay soomaalidu ayna waxba isu ogolayn oo ay aayaroo dhalatay intay wadankii ama meeshan aan kuu sheegahaya ay aadaan ay wax feegaha soo sameynhayaan midda labaadoo kale waxaa weeye iyadana waxoogaa inay maarata ii sheeg haddii lacala aad warshadu ay wax cusub kuu soo dhiibto ama ay ku dhahdo bal suuq geli inuu kugu fadhiistana waa dhici kartaa iyadana waxaa kaloo iyaduna jirta inuu doolarku kaco iyadiio xoolahagii hawada ku maqan yihiin inuu doolarku kaco sida for example oo kale waxaa jirtay alaabo waxaa jirta waxaan hoosta sida tishatka iyo bumooyinkii oon keenaynay waxay noogu iman jireen lacag laba boqol iyo kontona saddex boqol iyo wax lamid aan gedi jiray laakiin hadda maalintii ugu dambeysay waxay igu yimaadeen saddex boqol iyo soddon wixii la gedi jiray ka dulmareen oo shilin way ka dulmareen marka marka waxaan isdhihi karaa de waa doolarkii kaciyo maarata ii sheeg inaad maaratay aad ku celiso ama intoodii ama aad khasaaro gasho ama aad waxa macno lahayn aadan saaran kolli horta customkii hore ka gedi maysi custom kale inaad ka gadda wey isla same time waxaa dhici karta isbuucaas xoolahaagiioo yaalla inuu doolarku bartiisii ku noqdo deetana uu wixii oo sidiisii haddana yimaado marka halkaa adaa ku jabay marka caqabadahaasoo kale markay idinsoo wajahaan dhallinyarada ganacsiga ku jira oo kaleeto sidee uga dabaarataan runtii ninku hadduu saal abuurahay wuu niyad jabi laakiin waxaa la sameeyaa ka kalaa lagu dhexgadaa waxbaa jirta ma ogtahay khasaare qaybsi la yidhaahdo oo inaad wixii kii aad waxa jaban kusoo gaday iyo kii qaaliga aad kusoo gaday yaad isku miisaamaysaa marka waxaad samaynaysaa si aad aadna khasaare u gelin baad maartay waad isu dheelatiri marka saasaa la sameeyaa cabdifataax qofka dhallinyarada ah ee raba inuu ku biiro ganacsiga suuqa onlineka oo kale lacag badan buu u baahan yahay lacag intee dhan buu u baahnaan karaa qadar horta inta badan annaga waxaan ku shaqeynaa xirfad aan micnaha xirfad weeye xirfadana maaragta waxay u baahan tahay inaad horta aada meel hoose kasoo bilowdid saa aad kusoo kusoo kusoo dhex kortid marka waxaan isleeyahay inta badan qofka xitaa hadduu maaragtay lacag weyn capital weyn haysto uma fududa inuu ganacsigaas arako la qabsado waxaan isleeyahay marka waa loo baahanya capital laakiin ma badna oo micnaha wax maanta aada maraakiib kuu xinaysid ma ahan si adigu in qiyaas ah inuu qofku maaragta ku bilaabo gacmo eber ah kuma soo geli karo laakiin waa fursad cid walba u furan oo ay ka faa'iidaysan karto waayahay gabagabadii barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a ayaynu isla soo gaarnay maxaa kusoo gabagabaynaysaa fariintaada dhallinyarada iyo dhegeystayaasha ku dhegeysanaysa
waan kuu mahad celinayaa marka hore adiga v o aba mar labaad dhalinyarta soomaaliyeed waxaan leeyahay ganacsiga iyo hal abuurkiisa iyo wax soo saarka iyo ummadda soomaaliyeed in la hormariyo ha loo soo jeedsado insha allah siyaasadda iyo waxaasna maarata sheeg dhinac intay uga bataan bal xagga ganacsiga iyo si bulshada loo hormariyo badbaadadana loo galo xagga ha u soo jeedsadaan gabagabadii qadarow anigu waxaan leeyahay dhalinyartu maaragtay ha dadaaleen ninka weliba raggii dumarba anoonan micnaha u hadlaynin ragga keliya in qof walba uu sheega hadduu ilaahay caafimaad siiyey uu dadaalo uu isku dayo siduu wax kusoo saaran lahaa wax maaragtay xalaal ah ii sheega bulshadana horumar u ah marka taabaan leeyahay dhalinyartana ku dhiirigelinaya dhammaan inkastoo dhalinyarteena soomaaliyeed ay dadaal badan yihiin in badanna ay ku ammaanan yihiin aad baa umahadsantiin mahadsanisa guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdifataax iimaan shafad iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo igala qaybgalaya barnaamijka tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka magaalada nairobi inoogu soo diyaariyey halkaaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda manchester city ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa dib ugu soo laabatay waddada guusha kadib toddobaad guuldarro ay kala soo kulmeen kooxda manchester united oo garoonkooda ku garaacday manchester city ayaa xalay wajahday kooxda fulham waxaana ay uga badiyeen saddex gool iyo gool iyadoo sidoo kale uu garoommada dib ugu soo laabtay ciyaaryahan sergio aguero oo muddo ka dhaawacnaa kooxdaasi kulanka oo ahaa mid kooxda manchester city ay marti ahayd ayaa goolasha saddexda ah laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda gabriel hesos halka goolka saddexaad oo rigooro ahaana uu dhaliyey ciyaaryahan aguero kooxda tababare beb guardiola ee manchester city oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jirta ayaa horyaalka premier leaga ku hogaaminaysa koob iyo toddobaatan dhibic waxaa ku soo xigta kooxda manchester united oo kaalinta labaad ku jirta oo haysata afar iyo konton dhibic kooxda chelsea ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta afraad ee kala horreynta horyaalka premier leaga ayaa shalay waxa ay barbaro ebery eber isla dhaaf waayeen kooxda leadis united oo garoonkooda ay ugu martiyeen chelsea ayaan marnaba laga badinin tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare thomas tushel waxaana ay ku naaloonayeen guulo isdaba jooga kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la cayaarayaa kooxda southampton ayaa wajahaysa kooxda braton albion lester oo kaalinta labaad ku jirtana waxa ay la ciyaaraysaa kooxda shevel united kooxda arsenaal ee kubadda cagtana caawa waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda tottenham hosber kulanka loo yaqaano london derby ee horyaalkaasi ka tirsan kooxda manchester united-na waxa ay caawa old travord kula ciyaari doontaa kooxda westham united ee kubadda cagta dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda deportivo alves ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda kale ee kadis real madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay labiyi hal uga badisay kooxda ilja osusuna waxaay ebery eber isla dhaaf waayeen kooxda real vilodolid kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee atlantic madrid-na waxa ay barbaro ebery eber isla dhaaf waayeen kooxda gataaf oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la cayaarayaa kooxda saldavigo ayaa ku aadan atlantic bilbaw garanada iyo real sociedad ayaa iswajahaya ibar waxa ay martigelin doontaa kooxda villareal sevilla iyo real batis ayaa wada ciyaari doona dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda sisolo ay saddex iyo laba uga badisay kooxda halas verona fiorentina waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda beneveto oo garoonkooda ay ku booqdeen janowa iyo udanesa oo wada ciyaarena hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kooxda bolonya ay wajahayso kooxda samdoria barma iyo roma ayaa isku aadan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee inter milan waxa ay caawa u martinaysaa kooxda torino ee kubadda cagta kaliyari waxa ay garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda yuventus halka kooxda ac milan iyo napoli ay caawa yeelanayaan kulanka ugu dambeeya uguna xiisaha badan kulamada toddobaad ka dhacaya wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey haatanna dhinacii heesaha haddii aan jalleecno waxaan idiin soo qabannay heesta barmuuda iyo fanaaniinta khaalid kaamil iyo milyuun maanka
degeystayaal idaacaddii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah faarax maxamed cali iyo nuur xasan nuur waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo
Ladies.